waljadiidu nadbuhu lilmunfaridi jadiid waxa weeye inuu sunnaha u yahay ninkii munfaridka ahay keliyaha wayarfacu sawtahu weliba sawtkiisa kor ayuu qaadaya maxaa yeele xadiidkii abi saciid alkhudri ayaa nin wuxuu ku yidhi waxaan ku arkay adigoo adhiga iyo baadiyaha inaad jeceshay baan ku arkaa markaad haddaba nin yahowa aada adhigaaga ama baadiyahaaga ku dhex jirtay dabeedna aad salaada doontay inaad u dhawaaqdo farfac sawtaka binnidaa waar sawtkaaga kor u qaad buu yidhi fa inahu laa yasmacu madaa sawti lmuadini jinun walaa insun walaa shayun ilaa shahidin lahu yowma alqiyaama maxaa yeelay ee aan kuu leeyahay kor u dhawaaq ma maqle buu yidhi yani sawdkaa muadinka dararkiisa ma maqlo jin iyo insi iyo shay kala toona ilaa maalinta qiyaamaha waa markhaati kacaya ee kor u qaad buu yidhi rasuulka ayaanan ka maqlay buu yidhi waxa aan ku idhi maha sawdkiisa kor ayuu qaadayaa ilaa bimasjidin masjid mooyaane waqacat fiihi jamaacatun masjid ay jamaaca ka dhacday mooyaane masjid ama dee meel lagu tukaday oo laysku jamaacsaday qofku markau yimaaduu ka aadaamayo waa inuu hoos u aadaantahay aanu kor u qaadin maxaa yeelay dee tashwiish ayaa dadkii gelaya midda labaad dee waxaa la doonayay oo aadaankan loo jideeyey in laysku ogeysiiyo salaadda waktigeedii inuu soo galay hadduu nin waliba markuu soo dhaco uu aadaamo dee la ogaan maayo salaaddii waktigii waktigu duhur soo galay waktigu casar soo galay midnaba la kala garan maayo sidaa darteed yani intaa hore ee jamaca hore isagoo aadaantay mooy in alla inta kale waa inay hoos ay u aadaantaan oonay cidna maqashiinin wa yuqiimu lilfaaitati salaaddii faa'itada ahayd ee tagtay ee faralka ahayd qofka doonaya inuu sameeyo isagu waa qiimanayaa uun maxaa yeelay dee iyada salaad furfurasha ayaa loo jeegiyo dee salaaddii la furfurinayo waatan walaa yuadinu una aadaan maayo fi ljadiidi haddaan qabanno qowlka jadiid haddaan ku soconno una aadaami maayo maxaa yeele nebigu sala allahu alay slam wuxuu leeyahay maalintii khandar waxaa ka tegay salaado deedna waa qaldayay umana aadaamin shaafici baa markaa xadiidkaa laga soo wariyey oo sheegay iyo imaamu axmed iyo isaga laakiin qadiimku waxa uu leeyahay waa u aadaamayaa oo jadiidkaas ayuu ka soo hor jeedaa imaamu nawawina wuxuu yidhi qultu waxaan ihi alqadiimu adharu qadiim ayaa adhara leannu rasuulku markuu seexday buui waadigii isagii asxaabtiisiiba ilaa caleeddu ay soo baxday waa socdeen dabeetana waa weysiistay bilaal ayaa dibadna salaaddii waa dimay laba ragcadood ayuu markaa tukaday kadibna salaaddiis waxayuu tukaday siduu maalin walba samayn jiray ayuu markaa ku sameeyey khilaafkan haddaba qadiim iyo jadiid u dhaxeeya masaladan salaaddii faa'itada ahayd ee tagtay waa loo aadaamaya iyo loo aadaamayo wuxuu ku dhisan yahay aadaanku maxaq uu waktigu leeyahayba mise waa xaqay salaadu leedahay markaa jadiid isagu qowlkaa jadiid imaam shaafici waxa uu ku qabay inuu aadaanku xaq uu waktigu uu leeyahay ay tahay mar haddii waktigii uu tegeyna aadaankina uu raacayo qadiimna wuxuu leeyahay maye xaq uu faralkani leeyahay weeye mar alle markastoo faralkii la gudanayo waa loo adaamaya fa in kaana fawaajo haddaba haddii ay salaado badan oo tegay ay jiraan oo uu doonaya hal mar inuu wada qadeeyo lam yu'adin ligayri luulaa ta hore waxaan ahay inuu aadaami maayo ila taa wuu isku waafaqsanya ta hore ayuunbuu aadaamaya inta kalena wuu dabagelinaya wa yundabu waxaa loo suneeyaa lijamaacati nisaai jamaacadii dumarka aliqaamatu aqiimid ayaa loo suneeya lalaadaanu looma suneeyo cala lmashhuuri mashhuur haddaan qabanno waxau leeyahay sheekhu waxaa loo suneeyaa jamaacadii dumarka ahayd iqaamo ayaa loo suneeya inay mid ka midii unay aqiimto dabeedna salaadasa ay ku galaan laakiin looma suneeyo aadan calalmashhuuri haddaan qabanno labada mas'aleba mashhuurku wuu yaallaa maxaa yeelay aadaankaa waxay ugu diideen oo yidhahdeen dee aadaanka sawdkii ayaa kor loo qaadaya mar haddii kor loo qaadanaya raggii wax maqlaanoo dabeetana fitna meesha ay ka timaado ayaa laga baqanaya iqaamadu laakiin ayadu waa in yaroo xaadiriin ahoo is ag fadhida ayuunbaa dee lagu kicinayaayo had iyo goorale ayada sawdkana kor looguma qaado taaniga ka sori wuxuu leeya waa loo suneeyaa labadoodaba laakiin dee sawdka kor u qaadi mayso qowl kale saddexaad baa jiroole lama suneeyo aadaankana lama suneeyo aqamiduna waa raacaysa iyaduna midna lama suneeyo qowlina waa jiraan yacni halkaa waxaynu ka garanaynaa marka ay culimadu ay leeyihiin aadaankii gabadha ay isku haystaan waxay ku cilaynayaanna ay tahay mee sawdkii bay kor u qaadaysaa ee sawdka hadday kor u qaadana fidno ayaa looga baqanaya iyo dad ajaanib inay maqlaan yani inaan wax kale oo ay sawdkooda kor ugu qaadaan o ay ku qayliyaan ayana inaan loo ogolayn oy baawlawlo kasii tahay mar haddii aadaankiiba laleeyay ma aadaamayaan oo waxaa loogu diidayaa inay rag iyo wax maqlaan oo dabeetana sawdkooda ay lagu fidnooba ay wax ka dhacaan waxaad umalayn markaa heesihii iyo waxaan ay tirinayaan iyo buqan iyo waxaanay maanta wadaan walaadaanu aadaanku mathnaa laba laba weeye waliqaamatuna furaadaa keli keli weeye ilaa lafd aliqaamati aqiimitaanka lafdigeeda mooyaane waxau leeyahay sheekhu alfaada aadaanku waa laba laba aqiimitaankuna waxa weeyaan waa furaadiya mid mid ilaa lafdigaa iqaamada oo isaga laba jeer lagu celiniye mooyaane waxaa markaa wanaagsan bay yidhaahdeen in halkaa la qadaro wa mucdamu laadaani aadaanka mucdamkiisa iyo weynankiisu mathnaa laba laba weeye maxaa yeelay dee allahu akbarta ugu horraysaa waa afar laa ilaaha ila allahuda ugu dambaysaana hal mid weeye mar un baa la odhanayaa markaa mucdam in la qadaro ayaa wanaagsan wa mucdamu aadaani ay mucdamu alfaadi alaadaan aadaanka alfaadiisa weynankooda iyo badidoodu mathnaa laba laba weeye waliqaamatu wa mucdamu alfadi liqaamatina furaadaa mid mid weeye ayana ilaa ilaa lafda liqaamati iqaamada lafdigeeda mooyaane iyada lafdeeda dee takbiirta ugu horaysa iyo ta ugu dambaysaa waa laba laba laylaha la ugu dambaysaana waa mid iyo aqiimitaanka inta kale ayaa iyaga mid mid laga dhigaya xadiidka markaa saxiixana umira bilaalum an yashfaca alaadana wayutira aliqaama ila aliqaama xadiidka muttafaqa wuxuu sheegaya in bilaal la amray inuu aadaankana tiro islee ka dhigo iqaamadana uu witriyo oo mid mid ka dhiga ilaa lafdigaa iqaamado ayada laba jeer odhanaya mooyaane riwaayo kale ayaa jira oo sunanka ku soo arooray oo u tilmaamaya in aadaanka takbiirtana afar laga dhigayo ta ugu dambaysana mid laga dhigayo iqaamataankana sidan imanka aynu u aqiimano isna uxusaya u sheegaya wa yusanu waxaa la suneeyaa idraajuha iqaamada in ayada la dedejiyo wa tartiiluhu aadaankana yani si degan loo yidhaahdo watarjiicu tarjiic ayaa fiihi la sunneeyo iyo wataswiibu fi subxi subaxa dhexdiisana taswiib in la sameeyo ayaa la sunneeyo wa an yu'adina inuu aadaamo ayaa la sunneeya qaa'iman isagoo taganoo lilqiblati weliba qibladana u jeeda waxau leeyahay sheekhu waxaa la sunneeyaa idraaju liqaama iqaamada bimacnaa in la dedejiyo iyadoo xuruufdeedana la caddaynayo oo aan laysku qaldaynin haddana labadii kelme la arkaba in sawd lagu kulmiyo kelmadda ugu dambaysana hal sawdun lagu kulmiyo oo iyada la dedejiye ayaa la suneeya wa tartiilu aadaankana in loo kaadiyo oo labadii markaa sawd markaa lagu gaar yeelo labadii takbiirood dhexdoodaba sawd la kala joojiyo oo labadii takbiiroodba dhinaca laysu raaciyo ayaa la suneeyaa maxaa yeelay dee aadaanka dad kaa'ibiinahoo maqan oo kaafiliin ogeyn ayaa loogu talagalay sidaas ayaa u wanaagsan aqiimitaankii laakiin waa dad aadaankii soo xareeyey oo meesha fadhiya iyaga markaa qunyarun baa lagu kaakicinaya watarjiicu fiihi tarjiic ayaa la sunneeyaa fiihi aadaanka dhexdiisa tarjiicna waxa weeye labada shahaado ayuu hoosu odhanayaa kadib ayuu dabeetana kor ugu dhawaaqaya tarjiic waa kaa tarjiic ayaa la suneeya isagana axaadiida waa ku soo arora waa ku sugnaaday wataswiibu fi subxi subaxiina taswiib in la sameeyo ayaa iyadana la suneeyaa adaanka subaxa oo asalaatu khayru min annoom la yidhaahdo taasina markaas axaadiida ayaa iyaduna kusoo aroortay wa an yu-aadina qaa'iman isagoo taagan inuu aadaamo ayaa la suneeyaa oo dacadii saxiixayna ayaa ku soo arooray oo rasuulku sala la alay sl bilaal buu kuyi qum yaa bilaal fanaadi bisalaa waarkacoo salaada u dhawaaq ayuu yidhi weliba waxaa kaloo la suneeya waa an yakuuna mutawajihan lilqiblati inuu qiblada u jeedaana iyaduna waa sii fiican tahay oo jihaadka ayay ugu sharaf badan tahay xaggaa qibladii ijaadu ay tahay salaf iyo khalafna culimada kuwii horiyo kuwii dambana sidaas ayaa laga sheegay inay qiblada la qaabili jireen wayajibu waxa waajiba tartiibuhu aadaanka in la tartiibiye ayaa waajiba wa muwaalaatuhu in la xidhiidiyaana waa waajib wa fiihi qowlin qowl waxaa ku sugan laa yaduru dhibi maayo kalaamun iyo wa sukuutun tawiilaani hadal iyo aamus dheeri waxba ma yeelayaan waxa u leeyay sheekhu waxa waajiba tartiibu aadaanka in la tartiibiyo aqiimitaankuna waa kula mid oo sidaa ay yihiin loo kala horraysiiyo maxaa yeelay dee haddii tartiibtaa laga tago oo laysku qaldo macnaha waxa ay arrintaasi kumoodsiinaysaa ciyaar iclaamkii iyo ujeeddadii loo jeedayna meesha way ka saaraysa way burinaysaa muwaalada ayaa la sunneeyey aadaanka iyo aqiimitaankaba in la xidhiyo kelimaadkeeda in la xidhiidhiyo maxaa yeelay haddii dee inta aadaankii waxoogay la wado qofkii dabeedna uu iska aamuso iclaankii iyo ogeysiintii dadka la ogeysiinayay bay iyaduna wax yeelaysaa wax yar oo dee adigu qofku hadduu yar qufacayo iyo hadday riiraxanya ay qabato iyo waxyaalo yar iyada waa la ogol yahay qawl baa isagu wuxuu leeyahay laa yaduru kalaamun sukuutun tawiilaani waxba ma yeelayo hadal iyo aamus dheeri waxba ma yeelayaan kelimaadkooda dhexdooda la kala aamuso iyo iyadoo la hadlaa waxba ma yeelayaan sidii adkaartii kaleba ay ahayd haddii qofku iska tasbiixsanaya oo hadal yar soo dhexgeliyo sidaanay waxba u yeelayn baanay tanna waxba u yeelayn ayuu qowlkaasi leeyahay qol baa wuxuu leey soo hadalka fara badani waa dhibaya laakiin aamusnaanka fara badani ma dhibayo waxaanay leeyihiin meesha ay isku khilaafsan yihin waa markaanay dee aada u sii dheeraanin haddiise ay aada iyo laxaad dee masala muddo iska aamusnaaduu sheeko iska qabsado taas iyada way isku waafaqsan yihiin inaan aadaan laysku odhanaynin iyo iqaamana inaan laysku odhanayne khilaaf la-aan ba in lagu celiyo aadaanka ama qiimitaanka laga maarmaan inay ta iskuma diidan waa markaanay aamuskaa iyo hadalkaasi aanay aada u fara badnayn wa shardu lmuadini muadinka shardigiisu alislaamu islaamnimo weeye watamyiizu iyo wax kala garad wadukuuriyatu iyo ninnimo wa yukrahu lilmuxdii muxdikii waa loo karahaystaa waliljunubi ashadu weliba junubka ayaa sii daran waliqaamatu aqiimitaankaana aqladu weliba sii adag waxau leeyahay sheikhu shardiga muadinku waxa weeye iyo kii aqiimaya islaam kama ansaxayaan aadaankii iyo aqiimitaankii gaal ka ansixi maayaan dee ahl ayaana cibaado u ahayn maxaa yeelay mar haddii aanay dee salaadii laysugu yeedhayo aadaankan laysugu yeedhayeyba haddii aanay caqiidaysnayn dee la imaatinkan ee aadaanka iyo aqiimitaanka ay la imanayaan waxau noqonayaa iska ciyaar oo haddaba haddii uu balaadimo ou dhawaaqaba islaamnimadiisii ma lagu xukumayaa ilayn shahaadaadkii ayaa ku jire yani culimmadu waxay dhahdeen ha waa lagu xukumaya laakiin qolay ka soo reebeen ciisawiyiin la yidhaahdo oo waxay yidhahdeen kuwaasi waxay qabaan nebiga in loo soo diray carab markaa dee hadduu ilaahayna qilo ashadan maxamedan rasuulullah u yidhaahdo yani waa macnihiisu waxa wey in carab loo diray ashadan maxamedan rasulla kii carab loo diray inuu yahay markaa qolada iyago kasoo reebeen kuwa islaamnimadooda lagu xukumi maayo laakiin intii kale gaaladayd iyo islaamnimadooda waa lagu xukumaya alislaamu islaamnimo weye watamyiizu tamyiiz weeye yani inuu mumayiz yahay qofkan aadaamaya ama aqiimaya markaa kii aan mumayizka ahayn kama ansaxayaan xaylad ehel ayaanu cibaado u ahayn wadukuuriyatu labnimo ayaa la shardiyaa oo adaankii gabadhii iyo kii labeebkahayo ragga ay markaa u aadaamaan iyaga ma ansaxayo inay imaamu noqdaanba sidii aanay ugu bannaanayn iyo inay u adimaanna aanay ugu bannaanayn iyaga laakiin inay isu adimanayeen waataynu soo tilmaanay wayukrahu waxaa loo karahaystaa aadaankii lilmuxdii kii muxdikahaa ayaa loo karaahiyeystaa xadakii yaraa qofkii waysada la-ah aadaankii waa loo karaahiyeystaa leanna xadiid ayaa soo arooray abda-udu warinayo karitu an adkur allah ilaa calaa tuhurin oo calaa tahaaratin waxaan karaahiyeystoon nacay inuu rasuulku yihi inaan ilaahay xuso ilaa anigoo taahira mooyaan leanno weliba dee salaad ayaa laysugu yeedhayaa qofku waa inuu ku sugan yahay sifadii qofkii dee samayn lahaa salaada waa inuu ku sugan yahay le hadday isma weydaartaan dadkii waa mushkil dadku u yeedhayaba hadduu isagii weydaarto xoogay baa ku jira waliljunubi ashadu weliba qofkii janaabada lahaa ayay karaahiyadii weliba usii adag tahay maxaa yeelay dee janaabadu waay ka adag tahay xadadkii yaraa waliqaamatuba aqladu aqiimitaankaa weliba kasii adag xagga aadaanka maxaa yeele dee salaadii ayay u dhowday tan waxaaba laga yaabaa intuu aadaamo inta laysu imanayo inuu iskaba soo maydho ama uu iskaba soo weysayste aqiimitaanki da iyada salaadii baa loo kacayaayo taas ayaa kasii adag wa yusanu waxaa la suneeyaa sayitu ni sawd dheer ayaa la suneeyaa xasanu sawti oo sawd wanaagsan cadlun oo caadila ayaa la suneeyaa waxau leeyahy sheekhu waxaa la suneeyaa sayid bimacnaa qof sawd dheer caaliya sawt cabdillahi bnu zayd rasuulku sala la alay slam wuxuu ku yidhi waar bilaal yacni aadaankaas a lagu sheegay ugee buu yidhi isaga ayaa kaa sawd dheere ili wuxuu waxaa la doonayaa gaadhsiin inkastoo maanta dee ay samaacadaan iyo mukabiraatu sawtkani kii ugu codka gaabneeya kii ugu codka dheeraa ay isku meel un gaadhsiinayaan haddana markii aanay jirin dee nin cod dheer oo magaalada koonaheeda gaadhsiiya ayay ahayd in la doonto oo wanaagsanayd xasanu sawt oo weliba sawd wanaagsan sawdkiisuna waa inuu wanaagsan yahay sida qofkaa maqlaya qalbigiisii u jeclco oo ugu soo leexdo ajiibitaanka walimaamatu imaamnimada ayaa afdalu ka fadli badan minhu min alaadaani aadaanka ayadaa ka badan fi lasaxi asax haddaan qabano qultu waxaana haddaan iba weya alasaxu asax wuxuu anahu aadaanka ayaa afdalu minhaa imaamada ka fadli badan wallahu aclam waxau leeyahay sheekhu imaamada ayaa ka fadli badan aadaanka asax haddaan qaban maxaa yeele dee rasuulka iyo khulafadiisiba imaamnimadaas ayuunbay daa'imeen midda kale waxay leeyihiin dee shayga inaad qabato iyo inaad isugu yeedho inaad qabato ayaa ka fadli badan oo midna waa salaaddii oo la qabanayo midna waa uu yeedhid la isugu yeedhayo marka waxay leeyihiin dee shayga oo aad ku qumdood la tihi haddaad kaa ulaysan inaad ugu yeedho sidaas ayay ku cileeyeen yani culimadana hadalkaa qabaan nawowi isagu wuxuu leeyahay waxaana alasaxu anahu afdalu minhaa aadaanka ayaa ka fadli badan imaamada maxaa yeele ilahay wuxuu waman axsanu qawla miman dacaa ila allah yaa ka hadal wanaagsan bimacnaa cid ka hadal wanaagsan ma jirto qofka ilaahay xaggiisa dadka ugu yeedhaya caisha ayaa laga wariyay inay tidhi waa muadiniinta waa addaa ila allah n qofka daaciya ilaahay ugu yeedhay markaa caaishana waxaa laga wariyay inay tidhi waxa weeyaan dadka muadiniinta marka waxaa ku saaray nusuus fara badan oo tilmaamaysa ajriga iyo wanaagga ay leeyihiin dadka muadiniinta oo haddaba dee daa'imitaankan ay daa'ime rasuulka iyo khulafadiisa imaamada aanay adimin iyadu waa cankee waxay leeyihiin taasi bimacnaa dee rasuulka iyo khulafadiisii waxa ka mashquulinaysay masaalixda ummadda ay ku qumayeen ayaa aadaanka ka mashquulinaysay oo faraaq ayay u baahnaayeen wa sharduhu shardigiisu aadaanka waxa weeye alwaqtu waktigii weeyaan ila subxa subaxa mooyane fa min nisfi leyl an yasixu isagu habeenka barhkiisa waa ansaxayaa wa yusanu muadinaani baa lilmasjidi masaajidkii laba muadin ayaa loo suneeyaa yu-adinu waaxidun mid uu aadaamaya qabla alfajri fajarka ka hor wa aakharu mid kalena bacdahu dabadii ayuu aadaamaya waxau leeyahay sheekhu shardiga aadaanku uu leeyahay waxa weeye alwaqtu wakti ayaa loo shardiyaa salaadan loo dhawaaqayo loo adimayo waa in waktigeeda galaa maxaa yeelay dee aadaankani waa iclaam iyo ogeysiin waktigii salaadan inuu soo galay kama ansaxayo mana banaana horti waa cibaadadii lagu ciyaarayay markaa noqonaysaa hadday salaadii duur aad tobanka duhurnimo aada u aadantood u dhawaaqdo bimacnaa waxay noqonaysaa inaad ku ciyaartay ila subxa isaga subaxa mooyaane aadaanka subaxa mooyaane isagu fa min nisfi leyli yasix isagoo habeenka barhkii waa ka ansaxaya habeenka bartankiisa haddii aadaankiisa lagu dhufto isagu waa ansaxaya maxaa yeelay xadiiskii saxiixayn waxa uu ku soo arooray ina bilaalan yuadinu bileyli fakuluu washrabuu xataa tasmacuu aadaana ibnu maktuum ninka bilaal la yidhaha wuxuu aadaamaa habeen iska cuno iska caba dadkii soomayiyo inta aad ka maqlaysaan ibnu ummi maktuum ninkaa saxaabiga indhaala ah aadaankiisa ninkaasina waxaa nin indhala buu ahayo ma dhawaaqi jirin ilaa la yidhaahdo waad waa beriisatay waad waa beriisatay ilaa la yidhaahdo wayusanu muadinan limasjidi halkii masjid waxaa loo suneeyaa laba muadin sida rasuulku sala allahu alay slam markaa uu sameeyeyba markaa yu-adinu waaxidun mid wuxuu aadaamayaa qabla alfajri fajriga ka hor ayuu markaa subaxa u aadaamaya waakharu bacdahu markaa midna dabadi ayuu aadaamaya sidaa ay bilaal iyo ibnu maktuum samayn jireen subaxuna labada aadaan ayuu leeyay midna qabla alfajri midna bacda alfajri wa yusanu waxaa la suneeya lisaamicihi ka maqlaya adaanka waxaa loo suneeya mila qawlihi milu qawlihi qowlkiisa oo kale ayaa loo suneeya ilaa fi xay calatayhi marka uu leeyahay laa xay cala sala xay cala alfalax mooyaane oo fa yaquulu wuxuu odhanaya laa xawla walaa quwata ila billah saas ayuu odhanaya qultu waxaan ihi haddaana waa wahay wa ilaa fi tahwiibi tahwiibka mooyaane oo fa yaquulu wuxuu odhanaya sadaqta run baad sheegtay wa barirta yacni wanaagna waad la tin waxau leeyahay sheekhu waxaa loo suneeyaa qofkii saamica ahaayee maqlayay muadinka iyo kii muqiimka ahaa ee lafdiisa aqiimayeyba mithlu qowlihi hadalkaa uu muadinku leeyahay oo kale ayaa loo suneeya inuu ka daba yidhaahdo maxaa yeele rasuulku sala alla alay slam wuxu uhi idaa samictum nnidaa markaa maqashaan dhawaqa faquluu mithla maa yaquulu lmuadin markaa maqashaan dhawaaqa wuxuu muadinku leeyahay oo kala dhaha muadinka muqiimkiina markaa waa looga qiyaastay ilaa fi xaycalatayhi labadaa kelmadoe xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax labadaa mooyaane oo fa yaquulu labadaa bedelkooda wuxuu odhanayaa laa xawla walaa quwata ila billah in alla inta kalena wuu ka daba odhanayaa laakiin labadaa markuu marayo laa xawla walaa quwata ila billah saasay odhanaya laa xawla bimacnaa xeelad aanu macsidaa ilaahay kaga wareegno iyo quwo aan daacada ilaahay ku karnaa ma jirto ila billah ilaahay kaalmihiisa mooyaane qultu waxaan ihi haddaana waa wahay wa ilaa fi tahwiibi tahwiibka mooyaane oo markaa aadaankii subaxa isaguna ah fa yaquulu markaa wuxuu odhanayaa asalaatu khayru min annowm markuu yidhaahdo mu'adinku sadaqta wa barirta sidaas ayuu odhanaya sadaqta run ayaad sheegtay wa barirta yacni wanaagna waad la timi run baad sheegtay wanaagna waad la timi wallahu aclam yani munaasaba kusugan waxaan idhi waana xadiidna markaa awooddiisu yani aanay xusinna waa ku soo arooray bay yidhahdeen aqiimada iyada de waa laga daba odhanayaa kadibna waxaa la odhanayaa aqaamaha allahu aadaamaha maadaamat isamaawaatu waalardu xadiid sanad daciifa ku soo arooray abu daawud leeyahay na waa ku soo arooray walikullin mid kasta waxaa loo sugnay an yusalliya cala nabiy sala allahu alay wasalam inuu nebiga ku saliyo bacda firaaqihi faraaqihi intuu ka faaruqay dabeed uma intaa dabeedna wuxu odhanaya allaahuma yaalow rabba haadihi tan rabbigeedoo dacwati ee yeedhidda ataamati ee dhammayska tiran wasalaati alqaa'imati iyo salaada taaganee loo kacayo rabbigeedow aatisii muxammadan nabiy llaahi moxamed alwasiilata mansilada iyo derajada jannada sii waalfadiilata iyo fadiila sii wabcathu ilaah soo saar maqaaman daa maqaamin isagoo maqaam iyo makaanu saaxiiba maxmuudan oo la mahadiyey alladii kaasoo wacadtahu aada u yaboohday waxau leeyahay sheekhu wuxuu odhanayaa waxaa loo suneeya likullin mid la arko oo mu'adinkii iyo saamicii iyo kii dhegaysanaya an yusalliya cala nabiyi sala allahu alay slam inuu nebiga ku salliyo bacda faraaqi aadaanka intuu ka faaruqay mu'adinkii iyo muqiimkii iyo waxaa loo suneeyaa inuu nebiga ku salliyo intuu aadaanka ka faaruqo dabadeed welibana dee inuu hoosu yidhaahda ayo habboona in dabada laysugu qabto si aan loogu qaadan yacni inay aadaanka ka mid tahay ayaa wanaagsan aadaanka markuu dhammeeyo kadibna markaa rasuulka uu ku salliyo uma intaa dabadeedna idaa samictu lmaali faqulu mithlu maa yaquulu lmaadinu uma salluu calaya igu salliya ayaa riwaayadka qaali kusoo arooreen maxaa yaele qofka aniga igu salliya ilaahay baa toban jeer ku salliyaya qofka hal mar igu salliya kadibna wuxuu odhanaya allaahumma allaahumma yani yaadii ayaa laga xadfay dabeetana miimta ayaa looga soo bedel qaatay allahuma ya allah ayay ka dhiganta aati muxammadan nabiy llaahi moxamed waxaad siisaa alwasiilata wasiilati wasiila waa manzila baa rasuulku sala la alay slam u yihi fi ljanna jannada ku sugan oo aan u habboonayn ilaa addoon mooyaane waxaan rajaynayaa inaan addoon kaa noqdo marka qofkii ii weydiiye aniga hallat low shafaacati yowma alqiyaama shafaacadaydu waa u waajibtay maalinta qiyaamaha marka rabbi haadii dacwati tam wasalaati alqaa'ima bicnaa alatii tuqaam ee loo kacayo aati muxammadan nebi maxamed waxaa siisa alwasiilata yani mansilada dheeraadkaasi walfadiilata iyo fadiilasi yani fadiilana iyana waa mid kaleo kasii dheeraada wabcadhu ilaahu soo saar maqaaman daa maqaamin xaalu maqaamu saaxiib yahay maxmuudan oo la maadiyey alladii kaasoo wacadtahu aada u yaboohday maqaamkii aada u yaboohday isagoo u saaxiiba ilaahay oo soo saar maqaamkaa loo yaboohayna waxa weeye casaa yabcataka rabbuka maqaaman maxmuuda waa maqaamka shafaacada ee lagu kala saarayo yani dadka lagu kala dhaqaajinayo weeye ilaahayow yani soo saar isagoo maqaamka maxmuudka eed u yaboohday isagoo wata sidaas ayuu odhanaya halkaa waxaynu ka fahmaynaa yani ziyaadaad fara badan oo dadku ay ku daraan sheekhu kuma darin horena waa kii ina soo yidhi yani muxaram muxarar kitaabkii la odhan jiray wixii ku sugnaayee adkaaraheen anigu aan ka jaro ama wax u koriyo cusko waxaan ka soo xaqiijiya kutubta xadiidka ee la cuskada ah markaa wadarajat alcaaliyata arafiica ayay ku daraan dadka qaarkood isagu kuma darin uu ka jaray yani waxay leeyihin suraaxda kitaabku asal baanay lahayn sidaa darteed buu u jaray waxay raaciyeen kutubta qaarkood sayidina maxamed bay raaciyaan tiina wuu ka gooyey yani halkaa waxaan ka fahmaynaa walaalayaal waxaa lagu cibaadaysanayaa inay noqdaan haddaad adigu cibaado iyo ajri doonayso waxaad adigu samaysata iyo waxaad korkororhsata inaanay noqonin ee wixii soo arooray ee rasuulka sala allahu alay slam ka sugnaaday inay noqdaan ayaa lagama maarmaana aynu halkaa ka fahmaynaa haddii kaleo adigu aada korkororhsato amaba adigu iska samaysato bimacnaa in dembi kaa raaca mooyaane wax ajriyahoo aad ka helaysaay ma jirto faslun haadaa fasilun kana mid kala saaraya weeye wixii noo soo hormariya waxaa inoo soo socdaa istiqbaalu lqiblati qiblada qaabilitaankeedu shardun waa shardi lisalaati lqaadiri ka karaya salaadiisa shardi ayay u tahay ilaa fii shiddati alkhawfi cabsidii darayd dhexdeeda mooyaane iyo wa nafli safari safarka sunnihiisii mooyaane oo falilmusaafiri musaafirkii iyo ninkii socotadaa waxaa u sugnaaday atanafulu inuu sunnaysto raakiban isagoo waxfuushan wamaasheen iyo isagoo soconayo lugaynayaba walaa yushradu lama shardiyo duulu safarihi safarkiisu inuu dheer yahayna lama shardiyo cala almashhuuri qowlka mashhuurka haddaynu ku soconno waxau halkan sheeku kaga hadlayaa qiblada qaabilitaankeedii oo ka mida shuruudda ay leedahay salaadu markaa waxau yihi sheekhu salaada qiblada qaabilitaankeedu inuu qofku qiblada laabtiisa uu qaabiliyaa waa shardi u xidhan oo u yaalla qofkii karayay salaadiisa bimacnaa qofkii karayay inuu qiblada qaabilo shardi ayay u tahay salaadiisa qibla qaabilka inuu laabta qaabiliyaa fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam ilaahay ayaa yidhi isagoo rasuulkii sal alla alay u jeedi wejigaaga dhinaca masjidulxaraamka markaa qiblada qaabilitaankeeduna dee salaada waxaan ahayn waajib maaha marka halkaa ilaahay uu leeyahay wejigaaga qiblada iyo xagga masjidulxaraamka u jeedi waxa weeyaan salaada dhexdeeda uun ninkii salaadiisa xumeeyey ee khalaad ibnu raafic la odhan jiray rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi idaa qulta ila asalaa war markaad salaada u kacdo fa asbiq ilwudu'a waysada taam yal oo dhammaystir uma staqbil ilqiblata kadibna qiblada qaabil ayuu yidhi markaa shardi ayay u tahay daba laba xaaladood ayuu ka soo reebay oo aanay waajib ahayn qiblada in la qaabilaa ilaa fii shiddati alkhawfi ilaa fii salaati shiddati alkhawf cabsida darani marka ay jirto salaadeeda mooyaane cabsidaasoo dee ama dagaal bannaana ama wax kale oo bahal iyo waxaad ka baqanayso o aad ka ordayso midkuu doono ahaadee haddii cabsi darani ay jirto oo ama dagaala ama wax kale ahi salaadaasi ama faral ha ahaato ama sunno ha ahaato iyada qiblada in loo jeestaa markaa ma aha shardi salaadaa u xidhan oo u yaalla fa in khiftum farijaalan oo rukbaana ilaahay wuxuu yihi haddii aa cabsataan idinkoo lugeynay idinkoo waxfushanba tukada mustaqbil alqibla waqayr mustaqbiliha ibn cumar wuxuu yihi idinkoo qiblada qaabsanay idinkoona qaabilsanaynba kaasi markaa waa mid wa nafli safari wa ilaa fi nafli safari iyo salaadii sunno ahayd ee marka socdaalka lagu jiro mooyaane yacni socodkii bannaanaa socdaalkii bannaanaa ee mubaaxa ahaa ee aan macsiye iyo wuxumaani aanay ku jirin dhexdiisa qofku marka uu sunnaysanayo isna waxaa loo ogol yahay inuu qiblada aanu u jeesanin oo shardigiisna u xidhan maaha maxaa yeelay sunnaha dee dhexdiisa waxaa la banaystaa waxyaala aan la banaysan salaada faralkaa dhexdeeda masalan dee fadhiga ayaaba la yskaga tukan karayay salaadii sunno ahayd faralka iyada laguma tukanayna dee cudurdaar oo la helo mooyaane qofkii u kari waayo mooyaane isagoo markaa masalada inoo sii tafriicinayo farciyo badan masalooyin inooga saaraya wuxuu idhi falilmusaafiri qofkii musaafirka ahaa waxa u sugnaaday uu leeyahay asraful raakima isagoo waxfushad inuu sunaystay ayuu leeyahay maxaa yeelay jaabir waxaa laga wariyay inuu yihi rasuulku waxa yusallii calaa raaxilatihi wuxuu ku tukan jiray gaadiidkiisa xaysu tawajahat bihi meeshay ula jeesato ayuu u tukan jiray marka laakiin uu doono salaad farala waa degi jiray oo qiblada ayuu qaabili jiray isagoo gaadiidkiisa hashiisa waxaysaa fushan yahaan wamaashiyan isagoo meeshiio soconayana inuu sunaystana waa loo ogol yahay markaa waxaana looga qiyaasanayaa un qofkaa raakibka bal isagaaba kasii awlaysan ayay leeyihiin xikmadda haddaba arrin dhan looga fudeeyo qofka musaafirkiina waxa weeyaan bay yidhahdeen culimadu dee dadku waa soco waa u baahan yihiin inay socdaalaan haddaba haddii la shardiyo inay qiblada sunnaha u qaabilaan waxay taasi keenaysaa inay dadku salaadihii ay dee wardiga usoo ahaydee joogtada usoo ahaydee sunnahayd ay tukan jireen inay ka tagaan amaba dee macaashkii iyo noloshii ay u soconayeen iyo socdaalkii inay ka tagaan labadaa mid ayuunbaa imanaysaa markaa sidaa darteed ayaa loogu baneeyey qofkii isagoo soconaya isagoo waxfuushan inuu iska sunnaysto walaa yushradu tuulu safarihi cala lmashhuuri waxba lama shardiyo inuu safarkiisu dheer yahayna lama shardiyo maxaa yeelay xaajada iyo deedanta ayaa iska caama sidii jumcada marka aabaa looga tegayey masalan mayl iyo meelahaas oo kale isagoo u baxa weeyaan ila shaaficiya iyagu waxay u shardiyayaan laba maalin socod meesha lagu gaabinayo masaafatulqasriga laba maalin socod inay jirto ayay igu shardinayaan marka haddaba tan iyada safarkiisu inuu dheer yahay waxba lama shardi e hal maylba xataa hadduu gaadhayo inuu gaadiidkiisa iskaga dul sunaysto ayuu leeyahay mashhuur baynu markaan idha qowlka ka soo horjeedaa wuxuu leeyahay maya waa la shardiyaa inuu safarku dheer yahay iyaa la shardiyaa dee sidii qasriga oo kale fa in amkana haddaba hadduu suurto galay istiqbaalu raakibi ninkii raakibka ahaa ee wax fuushanaa qaabilitaankiisa hadduu suurto galay fii marqadin marqad wa itmaamu rukuucihi wa sujuudihi haddii ay markaa suurto gasho inuu rukuucdiisa iyo sujuuddiisaba dhammaystiraa lazimahu waa ku waajibayaa wa ilaa haddii kale oo taasi aanay suurto gelin oo aanay fududaanin fal asaxu asax waxa weeye annahu in sawlax hadduu fududaado alistiqbaalu qaabilitaanka qibladu hadduu fududaaday wajaba waa waajibaya wa ilaa haddii kale oonu fududaanin falaa ma waajibayo wayakhtasu waxaanu ku gaar noqonaya uu ku gaar yahay istiqbaalka waajibitaankiisu bitaxarumi xidhashada wa qiila waxaa la yushtaradu fi salaami aydan salaamo naqsigana isna istiqbaal ayaa la shardiyaa iyo qiilkaasna leeyi waxau leeyahay sheekhu haddii ay suurto gasho oo bimacnaa ay fudaato istiqbaalu raakibi ninkii fuushanaa gaadiidka baryaha hore dee geel iyo waxaasaa la fuuli jiray ama markaa dooni iyo wax caynkaas ama gaadhiyo waxaa fuushanaa hadday suurto gasho inuu qibladii ku qaabilo fii marqadin marqad bimacnaa waa maxmalkii waasica ahaa maxmalka baalkan la yidhaha iyo hawdajkii iyo weynaayo awrta la dul saarayay la dhex gelayey bimacnaa meeshaa uu seexanayo marqadka sida mixmalka markaa waa mixmalka waasica ama hawdajka waasica oo kale hadday suurtagal noqoto dhexdiisa inuu ku qaabilo qibladii wa itmaamu rukuucihi wa sujuudihi rukuucdii iyo sujuuddaba inuu dhammaystiro oo uu si fiican u rukuucu wejigana dhulka dhigaa hadday suurto gasho qibladiina uu qaabilaa isagoo marqadkaa ku sugan se hawdajkaa waasica ama mixmalkaa waasica hadday taasi suurtagal tahay lazimahu daalika kaasi waa ku laazimaya maxaa yeelay dee way u fududaatay mar haddii ay u fududaatayna waajib ayay ku noqonaysaa wa ilaa haddii kaleo aanay suurtogelin oo arrintaasi aanay fududaanin masalan meel yaroo cidhiidhiya ayuu ku jiraa asax waxa weeye haddii ay istiqbaalku uu fasahlanaado qiblada qaabilitaankeeda una hadduu sahlanaado masalan daabadan iyo waxaanu fuushan yahay ayaa mid taagan ama waxa waxaa suurtagala inuu xagga qiblada u jeediyo hadday taasi suurtagal ay tahay wajaba kaas ayuunbaa waajibaya inuu qiblada qaabilo uun maxaa yeele dee kaas ayaa u fududaaday wa ilaa haddii kale buu yidho kaasina aanu fududaanin oo istiqbaalkaasina aanu u suurtogelin falaa ma waajibayo maxaa yeele dee mashaqo iyo dhibaato ayaa kaga imanaysa iyo arrintii socodka oo khalal u galo waxaa kaluu leeyahay waxa uu ku gaar yahay istiqbaalka waajibitaankiisu xidhashada uun markaa ma waajibayo wixii ka soo hadhay walow haba fududaadee maxaa yeelay waxay leeyihiin dee xidhashada iyo gundanka salaada iyada waa loo dadaalayaa oo waxaa loogu dadaalayaa waxaan salaada inteedii kale loogu dadaalahaynin maxaa yeelay dee awalkii salaada ayay markaa dhacaysaa wixii ka dambeeyana dabeedna kaa hore ayuunbaa taabicun looga dhigaya leannu xadiid ayaa ku saaray rasuulku marka uu safro ee uu doonay inuu sunnaysto waxa uu qaabilin jiray hashiisa qiblada dabeedna wuu kibaaran jiray kadibna wuxuu u tukan jiray meel alle meesha ay ula jeedsatay inta ka dambaysa qiilku isagu wuxuu le yushradu fi salaami aydan xagga salaamo naqsigana ayana waa la shardiyaa inuu qiblada qaabilo maxaa yeelay dee labadii daraf ee salaadu ay lahayd aakhirkeedii weeye sidii awalkeeda oo xidhashadiiba loo shardiyey ayaa kana loo shardiyayaa buu leeyahay wayaxrumu waxaa xaaraanaya inxiraafuhu inuu ka leexdo can dariiqihi dariiqiisa inuu ka leexdo ayaa xaaraanaya ilaa ila alqiblati xagga qiblada mooyaane wa yuumiu waa ishaaraya birukuucihi rukuucdiisa wuu ishaaraya wa sujuuduna akfadu sujuudkiisuna waa ka hoosaynaya rukuucdiisa waladharu adhar waxa weeye ana almaashiya kii soconayay yutimu waa dhammaystirayaa rukuucahu rukuucdiisa iyo wasujuudahu waa dhammaystirayaa wayastaqbilu fiihimaa labada rukuucda iyo sujuudana qiblada wuu qaabilaya iyo wa fii ixraamihi xidhashadiisaba walaa yamshi mana soconayo ilaa fii qiyaamihi istaagiisa iyo wa tashahudihi atixiyaadsigiisa mooyaane mana soconayo inta kale waxa uu leeyahay sheekhu waxa xaaraan ah inuu ka leexdo dariiqiisa iyo xaggii uu u socday ilaa waxaan idhi markuu xidhanayo isaga qiblada ha qaabilo dabeedna wuxuu u soconaya u tukanaya xagga uu u socday marka waxa xaaraana haddaba inuu ka leexdo dariiqiisa iyo jihadii u jeeday inuu ka leexdo ayaa xaaraana ilaa qiblada xaggeeda ayuunbu uga leexan karaa masalan hadduu bari u socday ama galbeed hadduu u socday waxaa ka xaaraanaya inuu hawd isaga jeesto oo lama ogola laakiin waqooyi oo xagga qiblada ah iyada wuu jeesan karaa maxaa yeelay dee dariiqan uu imika u jeeda iyada ayaa bedel qibladii ka ah markaa meel aan halkii u socday ahayn inuu u jeesto lama ogola laakiin qiblada iyada waa la ogol yahay leannu iyadu dee asalkii ayay ahayd marka bedelkii uu ka leexan kara asalkii uu leexan kara qof wa yuumin waana ishaarayaa birukuucihi rukuucdiisa iyo sujuuddiisaba wuu ishaarayaayo madaxa ayuunbu ku ishaarayaa sujuuddiisuna waxay welibaanaysaa wayakunu sujuudu afada mid ka hooseeya ayuu noqonaya rukuucdiisa markuu rukuucda madaxa u ishaaro sujuuddana wuu ishaarayaa welibana waa inay sujuuddu hoosaysaa oo halkuu rukuucda madaxa gaadhsiiyey waa inuu sujuuddana kasii hoosaysiiya leannu xadiidka bukhaari wuxuu ahaa rasuulku raaxiladiisa ayuu ku tukan jiray meelna meeshay ula jeesto yuumiyu imaa'an waana ishaari jiray ishaarin ilaa faraa'idan iyo salaadaha faralkaa mooyaane u degi jiray mooyaane adhar waxa weeyaan buu ina yidhi qowlka la jexiye inuu ninka soconaya ee musaafirkaa ee soconaya ee tukanaya uu dhammaystirayo waajib ahaan rukuucda iyo sujuuddaba caadi buu u rukuucaya caadina wuu sujuudayaa wayastaqbilu fiima qibladana weliba wuu qaabilayaa o wuu u jeesanayaa iyo wa fii ixraamihi ixraamkiisaba yani markuu xidhanayana wuu ujeesanayaa iyo markuu dee labada soodexooda uu fadhiyayo maxaa yeele dee arrintaasi waa u sahalantay oo waa ka nigi ee fadhiistay taanigu wuxuu leeyahay maye adharka qowla ka soo horjeeda ma waxaa ku filan markaa inuu ishaa rukuucdii sujuudaba sidii kii raakibka oo kale istiqbaalla kuma waajibaya buu leeyahay haddaba qofkii soconayey salaada inteebuu soconayaa wuxuu yidhi adhar waxa weeye inaanu soconaynin oy xaaraan ka tahay inuu socdaa ilaa qiyaamka mooyaane istaagga mooyaane intii istaagga iyadoo wuu soconayaa xataa ictidaalkii iyo rukuucdii iyo kullu ee waxaan leeyahay ictidaalkii wuu soconaya xataa iyo atixiyaadka walow xataa ka horena ha ahaadee wuu soconayaa intuu faatixadii akriyaya iyo suuradda kaleyo wuu soconayaa ictidaalka xataa dhexdiisa marka uu rukuucda ka tooso wuu soconayaa tashawudka iyo atixiyaadkana isagana wuu soconayaa markaa wixii aan labada ahayn iyada looma ogola sida juluuska iyo fadhiga udhexeeya laba sujoodoo kale taanigu wuxuu leeyahay kasoo horjeeda adharka ilaa adharkiiba halkaana u qadanane ma soconayo ilaa istaagga oo keli ah mooyaane meel kale ma soconayo istaagga ayuunbu soconaya oo atixyaadka uu iska fadhiyayaa buu leeyahy qowlkaa labada adhar kasoo horjeeda yani inagoo iska negi maanta ayaan sunnaha laynoogu taagelaynin yacni markay culimadani ay ka hadlaysay dee qofku iska daa yani isagoo iska negi ama isagoo degane markaa ay soconayaan ay socdaalka yihiin ayay cibaadaysanayeen ay tukanayeen oy sunnaysanayeen walow sallaa hadduu tukado fardan faral hadduu tukado calaa daabatin daaba ayuu ku tukaday wastaqbala waanu qaabilay qibladii wa atama waa dhammaystiray rukuucahu iyo wa sujuudahuba walxaal hiya waaqifatun iyaduna ay taagan tahay jaaza waa iska bannaan yahay ow saa'iratun mid socota ayay ahaatay falaa ma bannaana wuxau leeyahay sheekhu hadduu ku tukado salaad farala daabo dusheeda ayuu ku tukaday daabodii had iyo goraali waxaa la furijay ama dameer haaata ama faras ha haato ama awr ha haato ayay ahayd imika dee waxaan kale la furo ayaa iyaguna la mid ah hadduu daabo dusheed ku tukado qibladana uu qaabilo rukuucdiisii iyo sujuuddiisii iyo arkaantii kale oo dhanna uu dhammaystiro iyaduna daabadaasina ay taagan tahay jaazakaasi waa iska bannaan yahay leanna waxa uu ka dhigan yahay dee qof dhul joogo oo kale ayuu ka dhima ayuu ka dhigan yahay ow saa'iratun mid socota ayay ahaatay ma taagna waa mid socota falaa ayada ma bannaana maxaa yeelay socodkeedan dee isaga ayaa loo nisbaynayaa socodka iyo xarakaadka faraha badanna dee waataynu naqaanay in salaaddu ay ku burayso waman sallaa qofka ku tukada fi lkacbati kacbada dhexdeeda ayuu ku tukaday wastaqbala jidaaraha jidaarkeedii ayuu qaabilay ow baabaha ama albaabkeedii ayuu qaabilay marduudan xaala kawniya albaabkaasi marduudan uu yahay mid la celiyey ow ama maftuuxan buu ahaaday mid furan maca irtifaaci catabatihi iyadoo fiyaaradiisuna weliba ay kor u kacsan tahay huluthay diraacin dhudhun saddex meel loo qaybay labadii ow calaa sadxiha ama dusheeda ayuu ku tukaday mustaqbilan isagoo qaabilay qaabilayo qaabilsan min binaa'ihaa dhiskeeda xaggiisa isagoo ka qaabilsan maa sabaqa wixii inoo soo horo maray jaaza waa bannaan yahay waxau leeyahay sheekhu qofka ku tukada kacbada dhexdeeda yacni kacbadu waa inta yar ee madow ee a aragtaane meelaha markay ku sawiranya masaajidku kacbadu waa intaa yara maqsikaa yara ka dhex dhisan weeye halka loo tukadaana waa halkaa qofka dhexdeeda ku tukada kacbada ee gidaarkeeda qaabila ama albaabkeedii ayuu qaabilay albaabkaasina wuu ceshan yahay ama maya ma ceshane albaabku waa furan yahay laakiin xatabadiisa ama fiyaaradiisa qorigaa hoose ee handaraabka la geliyo ayaa wuxuu kacsan yahay uu kor u yahay dhudhun saddex meelood loo qaybiyey laba ahaantii huluthay diraacin waa dhudhun saddex meelood loo qaybiyey labadii ayaa uu kor u kacsan yahay ama calaa sadxihaa buu ku tukaday korkeeda sare ayuu kacbada korkeeda ayuu ku tukaday isagoo weliba qaabilsan min binaa'ihaa dhiskeedii isagoo ka qaabilsan maa sabaqa wixii noo soo horomaray waxa inoo soo hormaray waa maxay waa qadar huluthay diraac yacni wax saddex dhudhun dhudhun saddex meelood loo qabiye labadii wax leeg ayuu qaabilay dhiskii kacbada markuu dusha kaga tukanayey kaasakaasi isagu waa iska bannaan yahay maxaa yeelay dee qofkaasi wuxuu u jihaystay juz gacmadii ka mid a ama wax juz oo kale ah ama wax juz oo kale ah ayuu qaabilay qofkii haddii laakiin masalan albaabkii uu furan yahay catabadiina aanay intaa in le kacsanayn ama dusha ayuu uga baxay bina iyo dhis dhudhun saddex meelood loo qaybiyey labadii koru kacsanna muu qaabilin markaa qofkaa salaadiisi ma ansaxayso leannahu waxa weeye qibladii muu qaabilin bay markaa noqonaysaa kacbadii muu qaabilin bay markaa noqonaysaa marka maa sabaqa waxa inoo soo hormarayna waxa weeye waa maca irtifaaci catabatihi huluthay diraacin halkaasuu leeyahy maa sabaqa wix inoo soo hormaray yani waxa la yidhi ardayna waxaa ugu dhib badan maa sabaqa nin wax dhigayana kamaa siyati sa inoo iman doonta leanna waxaa laga yaaba ardayga ina da in wax laga weydiyo la ba hadda waxaa inoo soo horomaray ba hadda sheeg dee ninkaa dhigayana isagun baa garanaya waxa soo socda isagun baa dee sheegi waman amkanahu ciday u suurto gashay cilmu lqiblati qiblada cilmigeeda iyo ogaanshaheeda qofkay u suurto gasho xaruma calayhi waxaa ka xaaraana ataqliidu inuu cid kala qabsado iyo walistihaadu inuu ku dadadaalaaba xaaraan bay ka tahay wa ilaa haddii kale oo cilmigii qibladu aanay u suurto gelin akhada wuxuu qaadanaya uu qabsanayaa biqowli hiqatin qof lagu kalsoon yahay hadalkii oo yukhbiru ka warramaya can cilmin ogaansho ka warramaya fain faqada hadduu kaana waayo oo waamkana alijtihaadu ijtihaad uu suurto galo xarumo taqliidu inuu cid kala qabsadaa waa ka xaaraan ee fain taxayara hadduu wareero lam yuqallid cid ma qabsanaya fi ladhari adhar haddaynu qabanno wasallaa waa tukanayaa kayfa kaana siduu yahay ayaanu u tukanaya wayaqdi waana qadaynaya waxa uu leeyahay sheekhu qofka ay u suurto gasho yacni qibladii inuu ogaado qofkay u suurto gasho uu arko bimacnaa waa maxay dee beydkii buu joogaaba ama maka ayuu joogaa wax u kala dhexeeyaana ma suurto ma jirto ama meel dheer ayuu fuushan yahay oy u muuqanayso waxa ka xaaraana qofka xaruma calayhi taqliidu inuu cid kale u qabsado cid kale oo ku tidhaahda kacbadii waa halkaasi halkaa u jeeso wax ka xaaraan wal ijtihaadu ijtihaadiyo inuu ku dadadaalaana mar hadday uba muuqato iyaduna waa ka xaaraan bimacnaa inuu ku camal fala ayaa loo jeeda ijtihaadka dee waa nin xaakimahoo kale oo nas haysta mar haddii uu nas haysto inuu dadadaalo uu qiyaas iyo wax sameeyo looma ogolan laa qiyaasa fii mawaarid nas baa layidhi meel nas ku soo arooray waxba lama qiyaaso laysuma geegeeyo sidaa daraaddeed mar hadday uba muuqato inuu cid kale u qabsado iyo inuu ijtihaad la yimaadaa labaduba xaaraan bay ka yihiin wa ilaa haddii kale buu yidhi haddaba oo bimacnaa cilmigii qibladu suurtagal uma aha oo waxa aynu sheegayno ayaan suurtagal ahayn ma arkayo ama makaba waa joogaayo waxba u kala dhexeeya akhada biqowli hiqatin qof lagu kalsoon yahay oo wax arkayo maqbuulu riwaayo ah ayuu qowlkiisa qaadanaya yukhbiru can cilmin kaasoo ka warramaya cilmi aqoon qiblada u leeyahay hadduu isaguna mid kale uga sii warramay iyo kaba hadlayo iyaan la ogolayn waa inuu can cilmin ka warramaya isna fain faqada hadduu kaana waayo muxuu samaynaya kaana waa waayo kaa cilmiga ka warramaya wa amkana ijtihaadu ijtihaadna waa suurto gelayaayo masalan waa nin dee indhaqaba oo adiladii qiblada waxayna qiblada tusinayeen waa garanaya adilada qiblada tusana dabaylaha ayaa ka mid oo lagu gartaa dee xidigaha ayaa ka mida sida kay qutbiga yidhaahdaan ee innagaba xaggaa waqooyi inooga muuqda oo ay yidhaahdaan qof waloo dal joogaaba waa inuu markaa meel soo qaabiliya oo masalan qofka ciraaq jooga waxay yidhahdeen xidigaa yar halkaa inooga muuqda dhegtiisa midig dabadeeda ayuu yeelaya masar qofka joogaana dhegtiisa bidix dabadeeda ayuu yeelaya yaman iyo dhulka xaggan jiraana ka soo xigaana hortooda ayay yeelayaan oo dhinaca bidix wixii la xigaa shaamna markaa xagga dambe iska marinayaan yacni xidigaas na isna way ku daraan waana xidigaha kale iyo dee waxyaalo badan bu qofku uu ku garan karaayo qiblada xaggeedii siiba dadka xidigaha aadka u yaqaana yani way kala garanayaan markaa haddaba hadduu waayo qofkaa cilmiga uga warramo laakiin ijtihaad baa u suurtagalo waana arkayo adilada oo tusisa qibladana uu yaqaano xarumo taqliidu taqliid ayaa ka inuu qof kale qabsado oo ijtihaad ka warramaya ayaa ka xaraan maxaa yidhaha dee qof mujtahidi mujtahid ma qabsado isaga ayaa ijtihaad markaa uu ku waajibaya inuu isagii ku dadaalo haddaba hadduu wareeru ku dabaqo oo waxba waa muuqaa adiladiiba iska hor timi ama mugdi baa jira ama daruuri ayaa jira waxba waa u kala muuqan waaye lam yuqallid fi ladhari adhar haddaynu qabanno cid kale ma qabsanayo maxaa yeele mujtahid weeye taxayurkana inuu ka sulo ayaa la arkaa wasalaa kayfa kaan si allaale siduu yahay ayaanu tukanaya u haysta qiblada xurmatulwaqti buu tukanaya wayaqdi waanu qadaynayaa maxaa yeele waa arrin iska naadira adharka qowlka ka soo horjeeda wuxuu leeyahy war mee cid buu iska qabsanaya qadayna maayo maxaa yeele hadda dee caajiz buu ka yahay inuu sawaabkii iyo hal toosnidii inuu gartay caajiz buu ka yahay ninkii indhaala ayuunbuu lamid yahay u shabaha buu leeyahy wayajibu waxaa waajiba tajdiidulijtihaadi ijtihaadka cusboonaysiintiisa ayaa waajiba likulli salaadin taxduru salaad kasta oo soo xaadirta inuu cusboonaysiiya oo jeclo saxiix haddaan ku soconno waman caajaza qofka ka caajisa can ilijtihaadi ijtihaadkii qofka ka caajisa iyo wa tacalumi ladilati adilada barashadeedii kaacmaa mid indhalaaba weeyaane qalada hiqatan caarifan wuxuu qabsanayaa qof lagu kalsoon yahay oo caarifaho yaqaana adilada wain qadara qofkii hadduu kara inuu adiladii barto fal asaxu asax waxa weeye wujuubu tacalumi barashadu inay waajib tahay oo fa yaxrumu taqliidu taqliid xaaraan ayuu ka noqonaya markaa waxa uu leeyahay sheekhu ijtihaad ayaa waajiba ama taqliid dee ninkii indhalaa salaad kasta oo farala oo soo xaadirta waxa waajib ah inuu ijtihaadkii cusboonayo cala saxiix qowlka saxiix haddaan ku soconno waxay leeyihin waa haddaanu daliilkii horu ku bineeyey haddii aanu xasuusnayn wey dee waxa la doonayaa oo loo socdayo sidaa loo yidhi dee inuu xaqa asiibo haddii ay iswaafaqaan si dee maluhu u adkaado haddii dee uu khilaafana dee kan labaad ayaa xoog badanaya maxaa yeelay dee daliilkii hore mid ka xoog badan ayuunbu u khilaafaya o u weydaaranaya markaa qowlka ka soo hor jeeda saxiixaasi isagu wuxuu leeyahay laa yajibu ma waajibiyo tajdiin la cusboonaysiiyaa lianna lase istimraaru danni lawali malihii hore uun inuu iska daa'imo ayuunba asal ah markaa waxba cusboonaysiin maayo buu leeyahy waxaa kaluu yihi qofka ka caajisa can ilijtihaadi ijtihaadkii ayuu ka caajisay inuu ku ijtihaada ayuu ka caajisay wa tacalumi ladilati adilada iyo waxyaalihii tusinaya barashadeena waa kacaji waaba sidii nin indhalo oo kale qallada kaasi wuxuu qabsanayaa iqatan qof lagu kalsoonya caarifan oo adilada yaqaana fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun baa ilaahayin yani weydiiya dadka cilmiga uleh haddaydaan idinku garanaynin haddaba hadduu kale buri wayn qadara hadduu kalo qofkii mukalafkaha adiladii inuu barto iyo wixii tusinayay qiblada falasaxu wujuubu tacalumi barasha inay waajib tahay weeye marka uu qofku doono safar maxaa yeelay dee baahida uu musaafirku uu u baahdo ayaa iska caama iyo inay wax iska dhex galaan laakiin qofkaas iska negi isaga waa iska fardu kifaaya waa iska fardu kifaaya kaasi oo waxa markaa ka xaaraana buu yidhi mar haddii aynu dhi inuu barta ayaa waajib ku ah taqliid ayaa ka xaaraana inuu cid kale uu qabsado waman sallaa qofka ku tukada bilijtihaadi ijtihaad qofka ku tukada oo fatayaqanaya nisba alkhada'a gef ayuu yaqiinsaday qadaa fi ladhaari adhar hadday qoona waa qadaynayaan ee falaw tayaqanahu hadduu yaqiinsadaa fiihaa salaada dhexdeeda wajaba istinaafuhaa